halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaanan caawa idiin sii wadi doonnaa dhegaystayaal cutubka saddexaad waxaanan diiradda saaraynaa in masiixu uu ka sarreeyo nebi muuse waxaana cutubka saddexaad furo u ah aayadda lixaad markaasoo qoruhu uu leeyahay sida tan soo socota laakiin masiix aamin buu u ahaa sida wiil gurigiisa ka sarreeya oo gurigiisu waa innaga haddaynu ilaa ugu dambaysta dhiiranaanteenna iyo faanka rajadeenna aad u xajinno waxaan markaasi idinku boorinayaa dhegaystayaal inaad wax waliba ilaah ugu kalsoonaataan oo aydnaan welwelin markii xiisado ay idinla soo gudboonaadaan marxaladaha xiisadaha badan markii ay inala soo gudboonaadaan oo cabsiyi ay ina harayso ayaa waxaa isla markiiba lumaya kalsoonidii aynu ilaah ku qabnay oo waxay inala noqonaysaa inaannu innaga qudheenna wax waliba samayn karno ama aannu cagaheenna isku samata bixin karayno way ahmiyad ballaaran tahay inaannu wax waliba ilaah baryo ku ogaysiinno waxaana inoo bilaabanaya jawi xasilooni iyo degganaani ay ka muuqato oo walwalkiina wuu istaagayaa mar waliba oo xiisado darani ay kula soo gudboonaadaan ilaah u bandhig oo cabsidaadu yaanay kaa tan badinin markaa saaxib nasashadii waa tan aad ilaah wax waliba ugu kalsoonaanayso iyadoo weliba aadan eegaynin sida wax waliba ay kaaga kala daadsan yihiin haddaba markii aad si buuxda ugu kalsoonaato ayaa waxaa shakila'aan ah inaad dareemayso nasiino rabbaani ah waxaad ilaah ugu kalsoonaanaysaa nolol maalmeedkaaga gargaarka iyo xikmadda iyo xoogga si aynu u noolaanno nolol masiixinimo oo taam ah dadkii reer banu israa'iil waxay ku meeraysanayeen lamadegaanka waayo waxaa ugu wacnaa taas inaanay ilaah rumaysad ku qabin si ay ku galaan dhulkii uu awoowayaashood ka ballanqaaday sidaannu aragnayba dhulka kancaan ma ahan samada ama jannada waxaase ay matalaysaa meel ay ka jirto barako ruux ahaaneed rasuul bawlos sidaan rumaysanahay wuxuu ka hadlayay arrimo isaga shakhsi ahaan ula soo gudboonaaday markii uu lahaa sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka toddobaad aayadda afar iyo labaatanaad wuxuuna rasuulku leeyahay nin balaayaysan baan ahay yaa iga furan doona jidhkan dhimashada leh haddaba sidaa kuma uu cabanayo mid aan badbaadin laakiin waxaa kaloo ku cabanaya xitaa kuwa badbaaday balse aan ka midho dhalinaynin nolosha masiixinimada kuwaasoo aan wax qanacsanaan ah ku haysanin masiixa waayo qofkaasu kuma kalsoono masiixa dhibaataduna waxa weeye rumaysa darri bal aynu iminka dib uga soo noqonno meeriska cutubka saddexaad ee kitaabka cibraaniyada oo isagu gebagaba maraya waxaanan idinka bilaabaynaa baalka saddex boqol siddeetan iyo saddex ee axdiga cusub aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo yaa markay maqleen ilaah ka dhirfiyey miyaanay ahayn kulligood kuwii muuse ka keenay masar marka ay sida tan tahay weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa maaddadii qusaysay khatarta ay leedahay in la dafiro hadalka ilaah ama in lays moogaysiiyo oo la fududaysto haddaba reer banu israa'iil waxay ilaah kaga caraysiiyeen rumaysad darridooda waxay lahaayeen rumaysad ay masar uga soo baxeen laakiin ma lahayn rumaysad wax kasta ee ilaah uu u sheego ay shakila'aan ku qaataan haddaan horay idinku sii wadno warqaddan cibraaniyada ayaannu iminkana eegaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo yuu afartan sannadood u caraysnaa miyaanay ahayn kuwii dembaabay oo meydadkoodu cidlada ku dhecdhaceen mar kale ayaa laynoo sheegayaa waxaa dembigoodu uu ahaa waana inay ka caraysiiyeen ilaah haddaba innaga iyo iyaguba ma ayaan garanaynin in hadalladii ilaah laga shakiyaa ay leedahay khatarteeda in hadalladii ilaah laga shakiyaa waxay leedahay dembi oo isla dembigaas ayaa dembi kale ku kaxaynaya haddaba reer banu israa'iil diidmadii ay ilaah diideen baa keentay inay weel yar caabudaan mid waliba oo quursada ama ka shakiya hadalladii ilaah wuxuu si fudud ku galaa dembiyo kale sida macaasida asnaam caabudka iyo in la dafiro jiritaanka ilaah reer banu israa'iilkii wakhtigii muuse waxay qaarkood doonayeen inay ku noqdaan dalka masar qalbigoodu wuxuu jiray dalka masar laakiin jidhka uunbay ka joogeen oo waxay ahaayeen maqanajoogayaal waxaa la mid ah masiixiyiinta wakhtiga nool qaarkood oo inkastoo ay masiixa qiranayaan haddana weli ku socda waddooyinkii hore ee dembiga garan maayaan waxa ay ka micno tahay in masiixa lagu kalsoonaado iyo in masiixa lagula socdo rumaysad iyo kalsooni buuxda bal waxaad eegtaa waxa qoraha warqaddan cibraaniyadu uu leeyahay oo yuu afartan sannadood u caraysnaa waxaa ilaah ka caraysiiyey kuwii ka yimid dhulkii masar oo la socday nebi muuse way dembaabeen kadib markii ay hadalladii ilaah ka shakiyeen oo meydadkooduna waxay ku dhaceen cidlada waxay giddigood ku dhammaadeen lamadegaanka waxaana ka haray oo keliya laba nin oo rumaysad lahaa oo la kala odhan jiray yeshuuca iyo kaaleeb waxay ahaayeen labadii qof ee soo galay dhulkii ilaah oo u ballanqaaday ee reer banu israa'iil xitaa nebi muuse ma gelin dhulkii loo ballanqaaday reer banu israa'iil waayo isaga qudhiisa waxaa lagu helay ficil addeecidarra ah markii uu dhagaxii meeribaah labada goor usha ku dhuftay isagoo caraysan iyadoo ilaahna uu ka doonayay inuu hal goor usha dhagaxa ku dhufto haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan saddexaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan oo yow ku dhaartay inaanay nasashadiisa gelin kuwii isaga addeeci waayey mooyaane marka haddaba uu leeyahay oo yuu ku dhaartay inaanay nasashadiisa gelin ayaa nasashadaas oo ay tahay tii dhulkii kancaan ka hadli maayo jannada iyadoo ay ugu wacan tahay rumaysadarridooda ayaannu waxba ka garanaynin sida loogu lugayn lahaa dhulkii kancaan iyo sida loogu raaxaysan lahaa midhihiisa iyo sida qanacsanaan looga heli lahaa iyo sidii ilaah loogu kalsoonaan lahaa ilaah wuxuu leeyahay geli maayaan caasiyiintu nasashadayda markii uu sidaas lahaana wuu dhaartay oo hadal baa afkiisa ka soo baxay inkastoo aanay ahayn in ilaah uu dhaarto laakiin markii uu eray afkiisa ka soo baxo wuxuu u dhacaa sidii uu ishaaro ee uu ku hadlay mar kale ayuu leeyahay qoruhu yuu ka hadlayaa waa kuwii aan rumaysan hadalkiisa caabudistii weesha iyo macaasidii ku xigtay ma ahayn wixii ka dheereeyey barakadii ilaah ha yeeshee waa dembiga addeecisdarrada rumaysadarridu waxay inaga wadaysaa barakadii ilaah oo waxay inaga dhigaysaa ama inoo horseedaysaa dembi mashaqadiisu aanay sahlanayn haddii qof wax xun uu ku kaco oo uu haddana isgarto inuu wixii uu sameeyey qaldanaayeen ayaa laga yaabaa inuu yidhaahdo waxaan sameeyey wax karaahiye ah waxaa laga yaabaa inuu ilaabo wixii falfalxumada keenay inay ahaayeen rumaysadarradiisa dembiyada aynu gelayno waxaa sal u ah rumaysadarrida waana arrinka lagu adkaynayo cutubkan saddexaad khaasatan aayadihii ugu dambeeyey bal iminkana haddaynu soo gunaanadno cutubkan ayaannu isla wada eegaynaa aayadda sagaal iyo tobanaad ee baalka saddex boqol siddeetan iyo saddex ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo waxaynu aragnaa inaanay geli karin rumaysadarro aawadeed waxaan kuu sheegayaa inaad aayaddaasi meel ku qorato waa addeecisdarrada waxa aynu nasasho u la'nahay waxaana addeecisdarradu ay inaga qaadataa ama inagala wareegtaa barakooyin aan la soo koobi karaynin waxaa markaasi dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii saddexaad oo aynu kaga soo hadlaynay laba maado waxaana ay kala ahaayeen in masiixu uu ka sarreeyo nebi muuse iyo cawaaqib xumada rumaysadarridu ay leedahay waxaanan quudarraynaynaa inaad kala soo baxdeen wixii murti ah cutubkii saddexaad ee warqaddii cibraaniyada iminkana waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka afraad ee warqaddii cibraaniyada haddaba labada aayadood ee ugu horreeya cutubkan afraad waxaa sii soconaya dardaarankii ama digitaankii laga bixiyey shakiga hadalladii ilaah ee aynu idinku soo bilownay cutubkii saddexaad haddaan markaasi soo gunaanadno dardaaranka ayaannu marka hore isla eegaynaa warqaddan cibraaniyada cutubka afaraad aayadda koowaad waa baalka saddex boqol saddex iyo siddeetan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed aynu cabsanno inta ballan nasashadiisa lagu galayaa jiro inaan midkiinna u ekaan mid gaari waayey haatan waxaynu nimid erayga haatan waxaynu nimid erayga aynu kii ugu horreeyey ee warqaddan cibraaniyada ku qoran rasuul bawlos wuxuu si joogto ah ugu soo celcelinayaa rumaystayaasha cibraaniyada inay la socdaan rabbiga si joogto ah ayuu u baraarujinayaa qoraha kan mu'miniintii reer banu israa'iil ee masiixiyiinta ahaa ee wakhtigiisa wuxuuna iminka leeyahay aynu cabsanno oo uu ula jeedo aynu ilaah ka baqno waxaa haddaba wakhti waliba aan la waayaynin kuwa khaldaad ka raadiya hadallada qoran ee ilaah oo waxay alaaba yidhaahdaan warbixintan iyo warbixintaasu waxay khilaafsan yihiin warbixinno kale oo ku qoran kitaabka waxaa markaasi iyadoo layna hoga tusaalaynayo qorniinka uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan waayo ma aydnan helin ruuxa addoonnimada inaad mar kale cabsataan laakiinse waxaad hesheen ruuxa carruur idinka dhigay kan aynu ku qaylinno aabbow mar kale ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka koowaad aayadda toddobaad oo waxaa rasuulku uu leeyahay sida tan waayo ilaah inama uu siin ruuxa cabsida laakiin wuxuu ina siiyey ruuxa xoogga iyo jacaylka iyo miyirka haddaba cabsida iminka laynoogu sheegayo warqaddan cibraaniyada iyo tan rasuul bawlos waraaqahaas kala duwan uu inoogu sheegayo way kala duwan yihiin haddii aad meel fog ka aragto ma soo garguuranayo cariri maysid oo keliya laakiin qayladhaan baad raacinaysaa oo waxaad leedahay war maska ka carara cabsida qorahan cibraaniyada uu ka hadlayana ma ahan cabsida caadiga ah laakiin waa tan ilaa hortiisa lagu giriiro waxaa kaloo jira cabsi kale oo aniga aan qabo waxaana weeye oo aan ka baqayaa kuwo badan oo hoggaamiyaal ka ah kiniisadda soomaalida inaanay garasho weyn u lahayn hadalladii ilaah haddii markaas kuwaas oo kale madax looga dhigo dad badan oo la doonayo inay ka qayb qaataan baafinta hadalka ilaah ayaad mooddaa inay ceeb u soo jiidi karaan hawsha masiixa looga wado dunideenna maanta taasina waa cabsi aniga ii gaar ah oo aan hubo inay kuwo badan ila wadaagaan marka qoruhu uu leeyahay aynu cabsanno wuxuu ula jeedaa cabsida munaasabka ah haddii aad ilmo leedahay oo aad u yaryar oo aad timaado magaalo weyn dooni maysid inay waddooyinka iska soo galaan carruurtaada oo mar waliba gacanta ayaad ku dheganaanaysaa adigoo ka baqaya inay waddada kaaga cararaan ama kaaga fakadaan hadalladii ilaah ayaa iyana laynoogu sheegayaa sida ku qoran kitaabka maahmaahyada cutubka koowaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan waxaa aqoonta ugu horreeya rabbiga ka cabsashadiisa laakiinse nacasyadu waxay quursadaan xikmadda iyo edbinta cabsida markaa iminka qoruhu uu ka hadlayo waa mid ujeeddo leh oo wuxuu leeyahay haddaan aayaddii koowaad ee cutubka afaraad ku noqonno sidaas daraaddeed aynu cabsanno inta ballan nasashadiisa lagu galayaa jiro inaan midkiin u ekaan mid gaari waayey wuxuu ka hadlayaa cutubkan afaraad wax badan oo ku saabsan nasiinnada ereyga nasiino ayaa wuxuu soo noqnoqonayaa inta aynu cutubkan ku jirno siddeed goor haddaba marka hore waa inaynu isla garanno in nasiinadu kitaabka ku qoran ay kala duwan tahay waxaana ugu horreeya tan dadku ay ka nasan jireen shuqulladooda maalinta sabtida tii ilaah uu ka nastay shuqulkiisa maalintii toddobaad tii ay heleen reer banu israa'iil markii ay galeen dhulkii loo ballanqaaday waxaana qoruhu cutubkan afaraad iyo weliba kii saddexaad uu uga hadlayaa nasiinada kancaan taallay wuxuuna ku leeyahay rumaystayaasha war bal eega nasashadaas oo si nasashada ilaah aydnaan u seegin waa in cabsi niyadihiinna laga helo haddaba imise ruux oo masiixi ah ayaa la nasashada masiixa laga helo oo masaal ahaan kancaan u taagnaa wakhtigii axdigii hore wuxuu qoruhu ku leeyahay masiixiyiinta oo uu weydinayaa imise ayaa nasashadaas heshay haddaba miyaad garanaysaa saaxiib waxa ay ka micno tahay in masiixa lagu kalsoonaado oo nasashadiisa la galo ama lagu jiro haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkan ayaannu iminka idin akhriyaynaa baalka saddex boqol siddeetan iyo saddex ee axdiga cusub cutubka afraad aayadda labaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan waayo innagana war wanaagsan baa laynagu wacdiyey sidooda oo kale laakiin hadday maqleen waxba uma uu tarin iyaga maxaa yeelay kuwii maqlay rumaysadkuma ay darin haddaba nasashadu waxay imaanaysaa markii warkii wanaagsanaa ee injiilka la maqlo oo weliba rumaysad lagu daro haddaan intaasi ku soo ekayno maaddadii hore ee ahayd khatarta ay leedahay in aan la maqlin hadalladii ilaah waxaana tusaale loo soo qaatay zabuurkii shan iyo sagaashanaad markaasoo reer banu israa'iil ay ka shakiyeen hadalkii ilaah waxaana shakigoodu u keenay addeecidarro dabadeetana dunuub kale ayuu u horseeday dabeetana dunuub kale ayuu u horseeday iminkana waxaannu soo gaarnay maaddo kale oo ahmiyaddeedu ay sarrayso waxaana weeye in masiixu uu ka sarreeyo yeshuuca nebi muuse ayuu ahaa kii reer binu israa'iil ka soo waday dhulkii masar ha yeeshee isagu kuma uusan soo simin dhulkii loo ballanqaaday waxaa dhulka soo geliyey yeshuuca oo ahaa ku-xigeenkii nebi muuse oo ahaa ku-xigeenkii nebi muuse oo welibana ka soo farcamay yuusuf oo ka mid ahaa laba-iyo tobankii wiil ee israa'iil inkastoo yeshuuca oo reer banu israa'iil oo dhan wada keenay dhulka haddana isaga ma uusan siin karin nasiinada ay u baahnaayeen sida aynu arki doonno oo sida aynu arki doonno badankood ma ayan helin nasiinadii ay u baahnaayeen oo mana ayan qabsan dhulkii ay lahaayeen oo dhan dunida iyo jidhka iyo shayddaanka ayaa dadka doodsiiya barakooyinka ilaah uu siiyo aniga iyo adiga waxaynu maanta ku noolnahay duni baqayl ah oo welibana shar ah dunidan ma ahan mid nimcada ilaah ka fakarta welibana heshiis lama ahan rumaystayaasha kuwo badan ayaa weli soo saarin arrinkaas isaga ah oo aan ogayn in dunidanu ay aad u necab tahay masiixiyiinta weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubkii afaraad aayadda saddexaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan waayo kuweenna rumaystay nasashadaas waynu galnaa siduu u yidhi sidaas daraaddeed anigoo cadhaysan ayaan waxaan ku dhaartay iyagu nasashadayda ma geli doonaan marka ay halkaasi joogto ayaan doonayaa inaan idin xusuusiyo inaydnaan weli gaarin maaddada qusaysa in masiixu uu ka weyn yahay ama uu ka sarreeya yeshuuca waxaanan soo dhammaystiraynaa dooddii hore ee qusaysay khatarta ay leedahay in laga gaabsado hadalladii ilaah ama aan lagu kalsoonaanin wixii uu inoo sheego wuxuu iminka ka hadlayaa qoruhu haddaan aayadda dib ugu noqonno nabaaddiinnada ay leedahay nasashadu waana nabaaddiinnada ah in masiixa lagu kalsoonaado bal aan su'aal ku weyddiiyo haddii aad garanayso qof sheeganaya inuu masiixi yahay oo adiguna aad rumaysnayd inuu masiixi yahay haddii uu isla markiiba istaajiyo noloshiisii masiixinimo oo uu bilaabo inuu u dhaqmo sida dunidu u dhaqanto oo kale oo uusan kiniisadda tegin oo uusan waxba sadaqaysan oo uu joojiyo howlihii masiixinimo ee uu ku jiray miyaanay kula noqonaynin inuu masiixinimadii joojiyey ninkaasi haddii markaas qofkaasu adiga u yahay miyay kula noqonaysaa inaad lumisay badbaadadaadii waxaan kugu leeyahay haddii qofkaas adiga aad tahay kuma kalsoonid masiixa ha yeeshee inaad kiniisad aaddo iyo inaad howlo ka dhex samayso kiniisadda ayaan ku xirneen ama shuqul ku lahayn badbaadadaadii aad ku heshay rumaysadka aad ku qabta masiixa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan afraad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda afraad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan waayo isagu meel buu maalintii toddobaad sidaan ku yidhi maalintii toddobaad ilaah baa shuqulladiisii oo dhan ka nastay marka ay sidan tahay maalinnimada sabtida ma ahan maalin iminka masiixiyiintu ay dhowraan miyaad haddaba adigu gashay sabdida dhabta ah miyaadse garanaysaa waxa ay ka micno tahay kalsoonida masiixa iyo in masiixa oo keliya loogu kalsoonaado badbaadadaada miyaa nabaaddiinnadaadu ay tahay masiixa miyaadse nasashadiisa gashay haddaba dadka qaarkii waxay isa siiyaan hal maalin oo nasasho ah oo qaar baa maalinta sabdida ka dhigta kuwana jimcaha ayay ka dhigtaan kuwana axadda haddaba aniga waxay ii tahay maalin waliba maalin sabdi ah ama jimco ah ama axad ah waxaana taas ugu wacan inaan masiixa ku jiro oo uu horay u soo dhammeeyey furashadayda markaas uma baahni inaan nasasho ka raadiye maalin iyo labo marba haddaan masiixa ku jiro oo toddobada maalmood ee usbuuca waa maalmo nasasho ii leh haddaan horay u sii wadno haddaba meeriskan ayaannu iminka idin akhriyaynaa dhegaystayaal warqaddii cibraaniyada cutubka afaraad aayadaha shan ilaa lix waxaana qorninka uu leeyahay sida tan meesha tanna mar kale wuxuu yidhi iyagu nasashadayda ma geli doonaan haddaba waxaa haray qaar galaya oo kuwii kolkii hore warkii wanaagsanaa lagu wacdiyey way geli waayeen caasinimo aawadeed marka ay sidaas tahay waa caasinimo wixii seejiyey nasiinnada badbaadada taasina waxay ka dhufsanaysaa badbaadadaadii
darreeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin